أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabiه أجمعين أma bعdu casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda boqol iyo sideetan iyo sagaalaad ee suuraة اlأcraaf ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi huwa alle aladii allihii weeyaan khalaqakum idin abuuray min nafsin nafsad xaggeed idinka abuuray nafsadda oo waaxidatin mid keliyata ah wa jacala abuuray minhaa nafsaddaa xaggeeda zawjahaa lamaanaheeda yacnii ka abuuray iyada xaggeeda liyaskuna si uu ugu dunmo ilayhaa xaggeeda oo ugu dunmo falamaa markii taqashaa uu daboolay haa iyadii uu daboolay sawjadii xamalad way qaaday oo way xambaartay xamlan xambaaritaan xambaaritaanka oo khafiifan fudud famarad fastamarad way kusii socotay bihi bilxamli uurkii ayay kusii socotay ama qaaditaankii ama bihi bilmaa-i biyihii manida ahaa ayaa ayay kusii socotay inay xambaarsan tahay falamaa markii adqalad ay culays gashay dacawaa waxay baryeen allaaha ayay baryeen labadoodii rabbahumaa rabbigood bay baryeen la-in aataytanaa lawallaahiya in aataytanaa haddaadna siiso saalixan ku hagaagsan lanakuunanna ahaanee oo ahaanee min ashaakiriina kuwa shukriyo falamaa markii aataahumaa alla uu siiyey saalixan ku hagaagsan jacalaa lahu waxay u yeeleen shurakaa'a ayay u yeeleen kuwa ay la wadaajiyaan fii maa kii aataahumaa alla uu siiyey rabbigood uu siiyey labadooda ayay ilaahay shurako ugu yeeleen fatacaala allaahu alla wuu ka sarreeyaa camaa kii xaggiisau ka sara maray uma uu ka sarreeyaa yushrikuuna alla ay la wadaajinayaan aayaddan rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu uga hadlayaa bani aadamka iyo abuurkiisii siduu ku bilowday iyo qiso la xiriirto aadam iyo xawaa qiso la xiriirta bilowgeeda gadaal dambena mushrikiinta laga tusaaleyn doono ayuu rabbi kaga hadlayaa laba tafsiir baana aayaddan ku jirto aad aayada aayaddani waxay ka mid tahay aayaadka mushkilka ah ee qur-aanka ka mid ah tafsiirka marka aayadda lafdigeeda daahirkiisa raacaya ama waafaqayo waxa uu yahay aadam iyo xawaa ayaa rabbi uu ka waramay subxaanahu watacaala iyaga ayaana ay ku socotaa qisada oo dhan ilaa laga gaaro jacalaa lahu shurakaa'a fii maa aataahumaa ilaa laga gaaro fatacaala allahu camaa yushrikuunana war kale ayaa bilaabmaayo waa tafsiir sidaasuu ku socdaa markaan kaas marka ku wadno aayadda waxay noqonaysaa huwa alle aladii allihii weeyaan khalaqakum idin abuuray min nafsin nafsad xaggeed idinka abuuray nafsadda oo waaxidatin mid keliyata ah wa jacala ay wa khalaqa abuuray minhaa nafsaddaa xaggeeda zawjahaa lamaanaheedii buu ka abuuray lamaanaheedii nafsadda xaggeedaa laga abuuray liyaskuna si oo ugu xasilo ilayhaa xaggeeda liyaskuna marka ilayha ay liya-wiya ilayha tadmiin ayaa ku jira oo liya-wiya si uu ugu dunmo ilayhaa nafsadaa xaggeeda ama zawjadaa uu ugu dunmo uu ugu xasila markaa falamaa markii tagashaa uu daboolay haa uu daboolay zawjadii qashiiguna waxaa laga kinaayoonaa jimaac markuu daboolay macnaha markuu u tegay baa laga wadaa kinaayaa ku jirta falamaa markii tagashaa uu daboolay haa iyadii uu daboolay xamalad way xambaartay xamlan xambaarid xamlan marka in masder laga dhigana waa bannaan tahay in laga dhiga marka ismu mafcuul laga dhigo wax la xambaaro oo uur galo saana in laga wado waa suuragal qaaditaan xambaaridda oo khafiifan fudud ayay xambaartay oo uurka marka hore oo u bilaabmaya ma dareemaysa haweenta xataa oo si fudud buu ku bilaabmayaa culays ma leh famarat bihi fastamarat bihi way kusii socotay bihi marka damiirka in bilmaa-i loo celiyo nudfatan uma calaqatan waxaasoo dhan marka waa khafiif ay fastamarat bihi bilmaa-i ama famarat bihi fastamarat bilxamli qaadistii bay marka yacni kusii socotay xataa atamat ilaa ay dhammaystirtay oo aad ay u cuslaatay marka qira'a shaadana meeshaas waa ku jirtaayo famarat bihi famarat bihi way ku shakisay waay marka tafsiirka ibnu cabaas ee dhahayo yacni ay fashakat bihi xamligii bay ku shakisayna qiraa'adaas shaadka ah buu la soconaa oo famarat bihi qiraa'ada shaadka ah ee sidaas dhahayso macnaheeda ayaa wuxuu noqonaa tafsiirka ibnu cabaas lagu tawjiihinaa oo ah fashakat bihi ee famarat inay tahay macnaheedu luqa ahaan shaki ma aha ee qiraa'ada shaadkaa famarat maadaama ay tahay famarat ay fashakat markaas waa macno ahaan waa sax lafdiga waa aqbala famarat fastamarat way kusii socotay bihi bilmaa-i biyihi ama bihi bilxamli uurkii falamaa markii adqalad ay culays gashay ay falamaa saarat daata hiqalin culays mid u saaxiiba markay noqotay dacawaa waxay tuugeen iyada iyo zawjkeedii aadam iyo xawaa waayo marka tafsiirka la soco dacawaa waxay baryeen allaha allay baryeen rabbahumaa rabbigood bay baryeen qaa-ilayni iyagoo dhahaya lain aataytanaa lawallaahi in aataytanaa haddaadna siiso saalixan saalixanna macnaheeda basharan sawiyan bashar hagaagsan haddaadna siiso oo annaga na shabaho annagoo kale ah oo aan xayawaan iyo yacnii dugaag geesa leh aan ahayn haddii aadna siiso lanakuunanna min ashaakiriin waayo bani aadamku markaad waxaa caloosheeda xawaa ka soo baxayo ma taqaano meeluu soo maraayo ma taqaano waa markii ugu horreysay waynacam riwaayaadka qaarna waxay leeyihin ibliis ayaa cabsi geliyey oo waxaad soo yacnii waxaa kaa soo bixi doonaa calooshaaduu kasoo dilaaci doonaa isagoo marka qarnay ayilin yacnii goodirka geesihiisoo kale leh waxyaabahaas buu marka ku cabsi geliyey iyada marka meeluu ka soo baxayana ma taqaano si uu usoo baxayana ma taqaano waxa kasoo baxayana waxay noqon doonaan war uma hayso marka ilaahay bay baryayaanoo waxay leeyihiin la in aataytanaa saalixan wax suuban oo hagaagsan bani aadam ah haddaadna siiso lanakuunanna min ashaakiriin ahaane ama lain aataytanaa saalixan ay gulaaman haddaad wiilna siiso xasanulbasri saasuu leeyahay dabarina marka wuxuu doortay tacmiimka saalixan ama wiil ha ahaado ama bashar toosan ha noqdo wax un hagaagsan baa laga wadaa ee iyadu marka yacni hagaag leh lanakuunanna ahaane min ashaakiriina kuwa shukriya ahaane falamaa markii aataahumaa uu siiyey alle saalixan ku hagaagsan markuu rabbi siiyey jacalaa lahu waxay u yeeleen shurakaa damiirkan marka jacalaa aadam iyo xawaaba u laabanaa tafsiirkan ku soconna hadda jacalaa lahu waxay u yeeleen aadam iyo xawaa alle shurakaa-a bay u yeeleen kuwa ay wax ugu daraan fii maa kii aataahumaa uu siiyey ayay shirki ugu yeeleen shirkigaas marka sidee noqonaa marka muxuu yahay waxaa la yidhi marka ey shurakaaa fi lismi xagga magaca weyna xadiid marfuuca oo min xadiidi xasan can samura ayaa soo arooray inuu ku yidhi marka ibliis waxaad u bixisaa ibliis baa waswaasiyey xawaa wuxuuna ku yidhi samihi cabdalxaarif cunugan haddaad rabteen cunug waa hagaagsan aada dhasho cabdulxaari u bixi xaaritna isagaa la dhihi jiray baa la yidhi magaca malaa'igta dhexdooda looga yaqaanay baa alxaari buu ahaa markaasuu yidhi samihi cabdalxaari cabdulxaari u bixi shirkigan marka la sheegayo waa shirkun fi tasmiyati waa shirki oo xagga magacaabista ah nacam meeshay ilaahay addoon uga dhigi lahayn cabd yacni cabdullah ama cabduraxmaan iyo ma aynan yeelin cabdulxaari bay dhaheen iyagana marka waxaa qaaday ilma jacaylkaa qaaday ayaa la yidhi xawaa ayb xadiidkaas marka marfuuca xadiid samura dacfi baa ku jiro waana riwaayat alxasan can samura iyadana war baa ku jiray inqiaac inuu ku jiraana ay u badan yihiin culimmada xadiidka waxaa kaloo cillo ka dhigayo xasanulbasri laftiisa tafsiirka laga hayo waa ka duwan yahay tafsiirkan waayo xasanulbasri aayadda wuxuu ku fasiray labadan qof ee la sheegaayo waa laba qof oo bani aadamka ka mid ah waayo ee aadam iyo xawaa ma ahayn ayuu yidhi xasanulbasri marka asaga inuu xadiid marfuuca nebiga ka wariyo oo u khilaafo suurtagal maaha marka xadiidkan saxiix ahayn ayb sidaas baa marka xadiidkaana lagu cileeyey ishkaalna marka waa lagu keenayo yani haddii shirki meesha uu yaallo waxaa la yidhi see nabiyullaahi aadam shirki u samayna waaba nebi be nebi miyaa shirki la imaanayo fatacaala allahu camaa yushrikuun ayushrikuuna maa laa yakhluqu shayan wahum yukhlaquun waxyaabahaas aadam laa-iq uma ahanaa la yidhi marqolada tafsiirkan wadato waana tafsiirka loo badan yahay oo salafku u badan yihiin waa midkaane iyagu waxay yidhaahdeen fatacaala allahu camaa yushrikuun mushrikiin alcarabaa laga ayaa loo soo jeestay ee qisada halkaan ay ku dhammaatay shirkiga meeshan lagu sheegayna shirku shirkulcibaada maahane waa shirkun fi tasmiyati waay halkaasay ka baxeen marka sidaa marka shirkun yacni shurakaa ay fi lismi ibnu cabaas yaa yacni yaa laga wariyey qataada isaga waxaa laga wariyey inuu yihi ana dalika shirkun fii aacati fii taacatihi waxaa laga wadaa marka ibliis bay adeeceen daacada meesha inay ilaahay adeecaan laga rabay daacadii alleh ay ma aynan adeecina ibliis bay markaa adeeceen oo qataada asaga wuxuu yihi shirkun fii taacatihi walam yakun shirkan fi fi lcibaadati shirki oo xagga cibaadada maahane waa shirki oo xagga warka yeelidda taana marka ibnu cabaas ayaa aayadda saa u fasiray tafsiirkaas wato iyo asxaabtiisa saciid ibnu jubayr iyo cataa iyo taawuus iyo raggii ibnu cabaas xertiisa ahaa ibnu jariirna tafsiirkaasuu doortay wuxuuna u doortay uu yidhi liijmaaci alxujati min ahli اta'wiili calaa dalika dadka ahlu tafsiirku sidaasayba ku ijmaaceen uu yihi marka xasan laga reebo xasanulbasri yacni jumhuuru salaf ayaa tafsiirkaa maray ishkaalka aadam nebi buu ahaa sidee shirki u sameeyeyna waxaa looga baxsanayaa arrintaani shirki xagga cibaadada maahane kaas ayaa ambiyada ilaahay ka nasaha nabiyullaahi ibraahim nabiyullahi nabiyullaahi aadamna yacnii aanu ku dhacaynine ee shirkigaani waa shirkun fi tasmiyati oo shirkun filcibaada maba ahan buu yidhi fatacaala allahu camaa yushrikuuna iyo warka ka dambeeyana mushrikii alcarab ayaa loo soo jeesanaya waa sida tafsiirka salafku u badan yihiin kaas waayo haddaad fiiriso markaa ibnu abi xaatimka iyo durulmanhuurka iyo dabariga iyo kaasay u badan yihiin tafsiirka labaad wuxuu leeyahay macnaa dalika waxaa weeyaan nin iyo naag gaalada ka mid ah oo min bani aadama ah aadam iyo xawaa maba ahan aadam iyo xawaa maxaa loo sheegay waa lagu halqabsaday ilmuhu waxa ay sameeyaanna aabbaha waa loogu halqabsan karaa sida waxa ay aabbayaal ku sameeyaanba ilmaha loogu halqabsan karo suuratulbaqara waxaan kusoo marnay waid najaynaakum min aali fircawna yasuumuunakum suu-a alcadaabi waxaa lala hadlayana waa madiine yuhuudi joogtay yuhuuddii waqtigii rasuulka joogtay miyaa fircawn cadaabi jirayna ma cadaabi jirin aabbayaalkooda oo cadaabi jiray maadaama aabbayaalkood uu cadaabi jiray ayagaa lagu soo halqabsaday marka waid faraqnaa bikum lbaxra waid wacadnaa muusa arbaciina leylatan aabbayaalkii baa laga warramayaa ayagii baana la tilmaamaa sida marka aaba yacni ilmaha aabbayaalkood loogu halqabsan karo ayaa aabbayaalkuna ilmaha loogu halqabsan karaa qisadaani middaas cagsigeeda waayay leeyihiin waana usluub carabi ah oo carabtu ay taqaano waaye marka aadam iyo xawaa qisadooda yaa la tilmaamay kadibna labo ilmahooda ka mid ah duriyadooda ka mida oo iyagu falkan ku kacay ayaa lagu halqabsaday iyagaa lagu halqabsaday ku waxaana loo jeedaa labadan oo iyaga duriyadooda ka mid ah tafsiirkaa marka xasanulbasri baa wato aimada selafka xasanulbasri baa laga hayaa waana midka ay muxaqiqiinta dambe ay rajaxaan ou ka mid yahay ibnu kathiir ibnu kathiir isaga wuxuu rajaxay tafsiirkan dambe ahar xadiidka samurana waa daciifiyey tafsiirka a'imadaasna ibnu cabaas iyana wuxuu yidhi waa qiso marka ay ka yacni waa israa'iiliyaadka ay ka qaateen bacdi bani israa'iil ay ka qaateen saa darteed marka wuxuu leeyahay sidan tafsiirkan kala yacni bitaxqiiqi tafsiirkan dambe xoog badan labadaa tafsiir baa marka aayadda ku jirta kan loo badan yahay waa kan hore midkaanna culimada dambe oo muxaqiqiinta marto isagaana yacni nabadgelyo badan oo ay ku jirtaa marka ishkaalaad badan iyo ma laha midkan dambe tafsiirkan dambe falamaa markii aataahumaa uu siiyey alle labadooda saalixan uu siiyey ku hagaagsan jacalaa lahu waxay u yeeleen shurakaaa bay u yeeleen allay shurako u yeeleen fii maa kii aataahumaa uu siiyey bay ugu shurako yeeleen intaasuu warkaa marka ku dhammaaday fatacaala allaahu allaa sarreeyo camaa kii xaggiisa ayuu rabbi ka sarreeyaa yushrikuuna ay ilaahay la wadaajinayaan mushrikiinta carabta ayushrikuuna maa laa yakhluqu shay-an ayushrikuuna miyay la wadaajinayaan alle maa cibaadadiisa miyay maa la wadaajinayaan shay laa yakhluqu aan abuureynin shay-an waxba aan abuureynin wahum iyaga yukhlaquuna la abuurayo oo iyaga la abuurayo walaa yastatiicuuna aan karaynin lahum iyaga aan u awoodeynin nasran hiil ama gargaar walaa anfusahum nafahoodana yansuruuna aan u gargaaraynin wain tadcuuhum haddaad ugu yeerto iyaga ila alhudaa hanuun int hanuunka intii ka aada ugu yeerto laa yatabicuukum idin raaci maayaan idinsoo raaci maayaan sawaa-un waxaa jin ah calaykum idinka korkiina waxaa jin ku ah oo ku siman adacawtumuuhum u yeerteena inaad u yeertaan am amase antum idinku saamituuna kuwa aamusayo oo aan dhawaaqaynin inaad ahaataan waa isku mid dushiina isku mid bay ka tahan ayushrikuuna miyay la wadaajinayaan alle cibaadadiisa maa shay laa yakhluqu aan abuureynin shay-an waxba wahum iyaga yukhlaquuna la abuuraayo meeshaan marka waxaanu lagu barayaa cibaadadu alcibaadatu alkhaalisatu lilkhaaliqi laa lilmakhluuqi cibaadada baraxa tiran kan wax abuuraa iskale ee mid la abuuro iskama laha markaa yushrikuuna maa laa yakhluqu shay-an wahum yukhlaquuna ayagu khaaliq maaha bal waa makhluuq ayagii see loo caabudaa marka khaaliq baa cibaado istaahilo makhluuq cibaado ma istaahilo wax yar santi cibaado ah ama shay yar oo cibaado ah makhluuq in la siiyo gardaray ku tahay ilaahayna waxay ku tahay meel ka dhac iyo dulmi la dulminaayo ayay rabbi subxaanahu watacaala ay ku tahay walidaalika fii suurati naxli markuu nicamka ilaahay uu sheegay iyo uu ka hadlay sida uu wax u abuuro iyo markuu ka sheekeeyey ayuu alla wuxuu yidhi afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu afalaa tadakaruun axad wax abuurayo midaan wax abuureynin miyuu la mid yahay miyaydnan waansamaynin bani aadamkii marka mid lo ou caabudayaa mid dhagax ou qoray buu caabudayaa wuxuu gacantooda ay ku sameeyeen ay caabudayaan waxaan ayaga wax u taraynin bal ayagaa difaacayo asnaamtu waxay hiil uga baahan tahay ninka samaystay waana caabid waana ilaaliye saa ilaalinaya ee shaniga ilaah iyo macbuudna maa ilaah waa inuu isaga wax ilaaliyo wahuwa yujiiru walaa yujaaru calayhi daa'iman marka qur-aanku wuxuu ku dadaalaa khaaliqa iyo makhluuqa inuu kala sooco si markaa qofku marku ukala markay u kala soocnaadaan wuxuu garan karaa meesha cibaadada astaahisha iyo meesha aan astaahilin bani aadamka marka caqligiisu dadka qaarkood taasay garan la-yihiin oo markaa yacnii qalbi xumadooda iyo taasay fahmi la-yihiin horumarka iyo marka qarniga koob iyo labaatanaadaa la joogaa iyo waxay taraysa male qarniga koob iyo labaatanaad jahli baa lala joogaa dad badan mugdi iyo jahli ayay la ayay kula dhex nool yihiin ayb walaa yastaiiu marka wahum meeshan marka yani wahum ayushrikuuna maa laa yakhluqu shay-an wahum yukhlaquuna wahum baa laga cabiray wahum markaad wax noolaa laga cabira iyaga maxaa wahum loo looga cabirayaa waxaa calaa xasabi maa yactaqiduunahu iyagaa wax nool oo kale ka aaminsan yihiin wahum yukhlaquun walaa yastatiicuuna ma karayaan uma awoodayaan lahum iyaga uma awoodayaan nasran wax gargaar ah waa nakiratun fii siyaaqi nafyi tacumu gargaar yar iyo mid weyn midna uma hayaan fii suurati lxajina ilaahay waa ku sheegayo ya ayuha الnaasu duriba mثlu faاstamicuu lah in اladiina tadcuuna min duni اllahi lan yklquu dubaaba walow اجtamacuu lahu wain yaslubhm الdubaabu shayئa laa yastanqiduuhu minhu dacufa الطaalibu wاlmaطluub tixsiyaa loogu halqabsada qof marka ilaah axad ilaah laga dhiganayo oo tixsi wuxuu ka dafay aan kasoo dhacsa karin taagdarida haysa bal arag adiga miyu marka wax kuu gargaari karaa isagii baaba wax gargaarsan lahay walaa yastatiicuuna u awoodi maayaan lahum iyaga nasran wax gargaar ah walaa anfusahum nafahoodana ma ahan yansuruuna inay u gargaarayaan naftoodana uma gargaari karaano ayagaa kuwan wax caabudayaaba u kaalmeeyo in kaada layudilunaa can aalihatina lowlaa an sabarnaa calayha markii nabiyullaahi ibraahim oo wada baabi'iyey aalihadooda uma nukisuu calaa ru'uusihim laqad calimta maa haulaai yantiquun waa kii isagana ku yihi qaala afatacbuduuna min duuni illaahi maa laa yanfacukum shaya walaa yadurukum ufin lakum walimaa tacbuduuna min duuni illah afalaa tacqiluun wain tadcuuhum haddaad u yeertaan ila lhudaa hanuunka intii ka ah aada ugu yeertaan wain tadcuu ayuha annaas dadow haddaad u yeertaan hum kuwan la caabudaayo damiirku marka asnaamta u noqona ay lasnaama haddaad asnaamta u yeertaan ila alhudaa ilaa dariiqi lhudaa hanuunka jidkiisa aada ugu yeertaan laa yatabicuukum idinsoo raaci maayaan liannahum jamaadun maxaa yeelay wax naf ku jirta maaha waa dhagax iyo qoryo iyo wax la qorqoray oo jamaadaad marka sidaa hadday tahay fakayfa yutlabu lhudaa man haadaa xaaluhu axad asagiiba aan wuxuu wax ku soo raaco aan lahayn hanuun inuu soo raaco aan lahayn axad wax uu wax ku soo raaco aan lahayn sidey marka ku dhacaysaa yacnii in axadkaasi isaga ou xanuuniyo oo risqi iyo cibaado iyo hawaab iyo ajar iyo wax looga rabaa waa yaabe waa arrin marka la yaab le fii suurati yunus buu alla wuxuu ku yidhi faman yahdii ila alxaqi axaqu an yutabaca ama laa yahidii ilaa an yuhdaa famaa lakum kayfa taxkumuun tafsiir marka kaas haddaad aalihadiina ah waxaa kaloo tafsiir kale uu yahay wain tadcuu haddaad u yeerataan hum aalihada aada caabudaysaan ila alhudaa ilaa alabi lhudaa ilaa alabi hudan haddaad hanuun iyo warashaadin iyo toosnaan haddaad marka ka raadisaan ood ka dalabtaan laa yatabicuukum arrintaa idinku raaci maayaan ay laa yutaabicuunakum calaa muraadikum muraadkiina idinku raaci maayaan idinma sii karaan isna tafsiir labaad sawaaun waxaa jina calaykum idinka korkiina waxaa ku siman adcawtumuuhum u yeerteena inaad u yeertaan am amase antum idinku saamituuna kuwa iska aamusan inaad tihiin ina aladiina tadcuuna min duuni illaahi cibaadun amhaalukum ina aladiina kuwa tadcuuna aada caabudaysaan min duunillaahi alla sokadiisa aada tuugaysaan cibaadun addoomo waaye amhaalukum idinkoo kale ah maxay idinkula mid yihiin xagga lahaanshaha sida idinku uu rabbi idiin leeyahay ayaa iyaguna rabbibaa u leh ay amlaakun lirabbikum kulligiin waxaad tihiin marka kuwa uu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala kamaa antum lahu mamaaliiku sida aada idinkuba alla mamaaliig ugu tihiin uu idin leeyahay ayagana allah iska leh waa mamluukiin miliyadu marka waxaa weeyaan makhluuq aad isla tihiin idi idinkuna makhluuq wax caabudaya kuwan aada caabudaysaan dhagaxdana waa makhluuq ayakuna ina aladiina kuwa tadcuuna aada tuugaysaan ama aada caabudaysaan min duuni illaahi alla sukadiisa cibaadun addoomo waaye amhaalukum idinkoo kale kuwa addoommada oo amhaalukum idinkoo kale ah fadcuuhum tuuga ama caabuda falyastajiibuu ha ajiibeen lakum idinka ha idin ajiibeen in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya alahum miyay alahum miyay leeyihiin iyagu arjulun lugo miyay leeyihiin lugaha oo yamshuuna ay ku soconayaan bihaa iyada lugaha am mise lahum iyaga aydin baa usugnaatay gacmo miyaa usugnaaday gacmaha oo yabdishuuna ay ku qabsanayaan bihaa iyada am mise lahum iyagama waxaa usugnaaday leeyihiin acyunun indho yubsiruuna ay ku arkayaan bihaa indhaha am mise lahum iyagama waxaa usugnaaday aadaanun dhego yasmacuuna ay ku maqlayaan bihaa dhagaha idinkaaba ka roon waayo marka aayaddan dambe marka taxqiir baa waa la geliyey hadda oo awal adinka iyo ayagu ilaahaad addoomo u tihiin oo sida idinku alla idiin leeyahaba iyaguna alla u leeyahay ayay ahayd halkan waxaa la leeyahay war labadiinaba halla idin lahaadee idinkaaba ka roon oo idinkaa luga qabo indho qabo dhego qabo gacmo qabo idinkii sideed u caabudaysaan wax idinka liito ood idinku samaynaysaan waxba qabinba ayb bani aadamku haddii hawadiisa lagu sii daayo waxaas u galaa marka hawadiisa haddii lagu sii daayo waxaas u gelayaa bani aadamka maanta xorriyadda ou rabana waxay tahay qof walbaa faraha ha laga qaado days ha laga dhigo xor ha laga dhigo yacni yaan dadka la ciriirin diimaha waxaa lagu heshiiyey hadda diimaha dadkay ciriiri geliyaan sidaas darteed ha lala dagaalamo diimaha cilmaanigu diinuu la dagaalamaa mulxidku diinuu la dagaalamaa waayo mid walbaa wuxuu rabaa dookiisa inuu cayaaro war waxaan iska dhaaf waa ma loo sheegi karo laakiin caqligu wuxuu keenaa bani aadam horta inuusan ka maarmin in wax loo sheego in la yidhaha waxaan ma samey kartid naftaaday dhibaayaan dadkay dhibaayaan waxaan waa samayn kartaa waa kuu roon tahay xorriyaddaadu xadkaas ay leedahay in la dhaho cuqalada iyo dadka ma isku diidana arrintaas laakiin waxay rabaan midda diiniga amarka alle iyo amarka rasuul waxyiga waayo waxaa la diidan yahay bis nacam waayo dowladuhu qawaaniinay dhigtaan qawaaniintaas waxaa loo sameeyaa dad ilaaliya xeer ilaalin xeer ilaalintu shaqadeeda waa maxay waxay soo dacweynaya qofka xeerka ku xadgudbo ayay soo dacweyneysaa xeerka uu mas-uulka yahay oo ilaalinay dowladdu wuxuu u ilaaliyaa xeerka iyo nidaamka nidaamku muxuu ka koobmaa samey iyo ha sameynin waayo ahwa xorriyaddii marka waaye marka diin ay timaado war ilaahay waxaan waa reebay yaa la sameynin ilaahay waxaan waa amray hala sameeyo cariiriga dadka ka dhaafaa lagu leeyahay wadaadooda dadka xornimadooda u daa dowladuhu may u daayaan dadka xornimadooda ma loo daynayo taas marka waxay tahay da caqligii wax gelaya ma haddii caqli in lagula doodo ayagaa ku xujadoodu ay ku baaba-aysaa haddii diin iyo waxyi lagu doodayana waxyiga dawaakana wax kala dhigdhigaya waxba marka yaynan iska dhigin dad dadka ka aqoon badan ama ka cilmi badan ama dad waxa ay hayaan dadka ku qanci kara maya ha u malaynin dadka badankood maxay u raacsan yihiin ay kula tahay dadka badankood waxay rabaan hawadooda inay raacaan wixii marka qowqaa iyo cid walba oo aan rab shaydaanka uu duufsaday iyo qof walba oo aan iska celi karin fawaaxishta waxaasuu rabaa marka iyaga wax kale maahan dadka fawaaxishtii bay u fureen ummaddana badankood calooshooda iyo farjigooda unbaa yaa u daran taas waayo waxa lagu raacayo maahane caqli iyo xikmad maaha in lagu raacayo waxyiguna in xikmad iyo caqligu uu kasoo horjeedo ma aha marka alla wuxuu leeyahay marka hore waxaa miliya alla sheegayo in aladiina tadcuuna min duuni illahi cibaadun amhaalukum isla midaad tihiin alla yidhi xagga lahaanshada iyo inaad marbuubiin aad tihiin oo rabbi la idiin wada yahay waa ka siman tihiin laakiin idinkan wax caabudayaa kuwan aada caabudaysaan idinkaaba wax dheer alahum miyay leeyihiin kuwan la caabudaya dhagxaanta ee asnaamta arjulun lugo miyay leeyihiin lugaha oo yamshuuna bihaa ay ku socdaan am lahum alahum miyay leeyihiin aydin am mise lahum iyaga aydin miyay leeyihiin gacmo gacmaha oo yabdishuuna ay ku qabsanayaan bihaa gacmaha ay wax ku qabsanayaan am lahum mise waxay leeyihiin acyunun indho indhaha oo yubsiruuna ay ku fiirinayaan bihaa indhaha am lahum mise waxay leeyihiin aadaanun dhego dhagaha oo yasmacuuna bihaa ay wax ku maqlayaan wax ku maqlaan male waayo intaas qul dheh udcuu tuuga shurakaa'akum kuwa aada shurakadiinna kuwaad ilaahay wax ugu darteen bal barya oo tuuga uma markaa dabadeed kii duuni ishir qoola aniga falaa tundiruuni hana ii koranina ina weliyii aniga midka imaamulayo oo mowlahayga oo ii gargaarayo allaahu allah weeyaan alladii allihii waaye nazala soo daadejiyey alkitaaba kitaabka soo dejiyey wa huwa isaga ayaa yatawallaa yacni maamulayo oo u gargaarayo o u hiilinaya asaalixiina kuwa susuuban meeshaan marka waxaa ku qarsoon oo ku jiro laga fahmaa siyaaqa inay nebigaba cabsi gelinayaan maxayna ku cabsi gelinayaan dhagaxdaas waxaas la leeyahay waxba ma taraanoo gacmo male indha male ayay nebiga ku cabsi gelinayeen ka wada fii suurati huudna waxaa ku imaanaysa in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu nabiyullaahi huudey waxay ku yidhaahdeen ilaahyadeenna ayaa adiga xumaan kugu asiibay oo jiro kugu riday asnaamtoodabay waxay leeyihiin jiray kugu riday asnaamta sidan uu rabbi uga hadlayo fii suurati lancaamna waxaan kusoo marnay nabiy llahi ibraahim inuu yidhi wakayfa akhaafu maa ashraktum walaa takhaafuuna anakum ashraktum biاllahi ma lam yunazil bihi calaykum sulطaana faayu lfariiqayni axaqu biاlmni in kuntum taclamuun aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlmnu wahum muhtaduun marka halkana nebigay cabsi geliyeen marka nebigu ina waliya allahu aladii nazla اlkitaaba wahuwa yatawala saalixiin sidaas dheh baa la yidhi qul dheh udcuu tuuga shurakaa'akum shurakadiina kuwaad ilaahay wax ugu darteen ood wax la wadaajiseen bal barya uma kii duuni dabadeed ishir qoola bal aniga falaa tundiruuni ha ii suganina ina weliyii aniga kan ii gargaaraya allaahu allah weeyaan aladii allihii nazala soo daadejiyey alkitaaba kitaabka soo dejiyey wahuwa isagu yatawallaa isaga ayaa maamulayo oo u gargaarayo o u hiilinayo asaalixiina kuwa suusuuban marka wilaayada alle maxaa lagu gaaraa salaax iyo suubanaan ambiyada waa helayaan ayaga intii ambiyada raacday oo saalixiintaana ilaahay baa weli u ah qofkuu rabbi weli u noqdaana wax uu ka baqaa meesha yacni markaa ma yaalaano waa ilaahay baaba u gargaaraya wladiina tadcuuna min duunihi waladiina kuwa tadcuuna aada tuugaysaan min duunihi min duunillaahi alla sokadiisa aada baryaysaan laa yastatiicuuna ma karayaan oo ma awoodayaan nasrakum idinka gargaarkiina walaa anfusahum nafahoodana yansuruuna inay gargaarayaan ma aha wain tadcuuhum haddaad u yeertaan ila lhudaa hanuunka intii ka ah aada ugu yeertaan laa yasmacuu maba maqlayaanba waa dhagax wa taraa waad arkaysaa nebiyow hum iyagaad arkaysaa kuwaa asnaamtaa la caabudayo ayaad arkaysaa yanduruuna inay fiirinayaan ilayka xaggaaga inay soo fiirinayaan walxaal hum iyaguna laa yubsiruuna aynan waxba arkaynin marka wataraahum damiirkan marka xaggee u laabanaya asnaamta waa loo celiyaa asnaamta haddii loo celiyana marka macnaha waxay tahay waxay sameynayaan tamaathiil taal taallay sameynayaan dhagax bay qorayaan sidii bani aadam oo kale ay u sameynayaan indho dhego af san ayay u sameynayaan garbo waa la dhigayaa meeshan baa la qotominaya marka halkaa la qotomiyo markaad hortiisa taagan tahay waxaad waxaad moodeysaa inuu kusoo fiirinayo ayaad moodeysaa wax indha-ana ma qabo wuxuu arkaayana malaha ey yumathiluuna tamaathiila wayajcaluuna lahaa acyunan bay u sameynayaan tushbihu cuyuuna annaas xataa idaa qaabalaka sanamu sanamka markuu kaasoo horjeedo kaannahu insaanun baad moodeysaa qof oo kale yanduru ilayka adiga ku feerinaayo walaa yubsiru shay-an liannahu jamaadun waxau arkaayana malaa jamaad taallooyinka meelaha la qotomiyo oo kale nacam waxaad moodeysaa qof saas u taagan yaa yaad arkaysaa indha iyo inuu kusoo fiirinayaad moodeysaa wax uu arkaayana male nacam halkaa marka wataraahum marka asnaamta loo celiyo waa kaas tafsiir labaad marka carabtuna waxay tidhaahdaa shay kasto oo shay la hor dhigo oo la horgeeyo waxay yidhaahdaan inahu naadirun ilayhi waa fiirinaa shaygaas taquulu waxay dhahayaan daaru fulaanin tanduru ilaa daarii war ninkaa daartiisa gurigeygay fiirinaysaa yani usluub carabi ah waay kaasna mararka qaar af soomaaliga lafteeda dadka qaar waa iskaga taja-uusaan hebel gurigiisu kaa qof gurig yacni gurigaas kale inuu fiirinayaadba moodaan ama yacni waa waa fiirinayaayo wejiguu ku hayaa daarta hebel hebel daartiisay wejiga ku haysaa waa iska marka yacni ilay qabtaayo waxbay arkaysaa maahane shay walba hortaada joogo fiirin yani waa ku fiirinayaa waa waa la waa la dhahaa ayb marka wataraahum yanduruuna ilayka nadarka loo sugay kaas waay majaaziga ah wahum laa yubsiruunana waa maxay xaqiiqdii waxaa waaye inaysa waxba arkeynin macnaha labaad damiirka in loo celiyo gaalada wataraa waad arkaysaa hum kufaartii baad arkaysaa yanduruuna inay ku eegayaan ilayka xaggaaga inay soo fiirinayaan wahum walxaal hum iyaguna laa yubsiruuna maba arkaayaan xaqa waa ku soo fiirinayaan xaqana ma arkaayaan labadaas macnaa aayaddan yaa ku jir ayaa ku jira wain tadcuuhum haddaad ugu yeewataraa waad arkaysaa hum iyaga yanduruuna inay kusoo eegayaan ilayka xaggaaga walxaal hum iyaguna laa yubsiruuna iyagoon waxba arkayn inay kusoo eegayaan khudi lcafwa hud qaado alcafwa cafiska qaado waamur far bilcurfi shayga la yaqaano shareecada iyo caadadaba lagu yaqaano wanaagiisa wa acrid ka jeeso cani ljaahiliina kuwa aan jaahiliintahay xadgudbo kuwaa ka jeeso iska ilaali aayaddan iyo midda ka dambayso waimaa yanzaqannaka min ashayطaani nasqun labadaba shayaadiinu linsi iyo shayaadiinu ljinni sida loola tacaamuli lahaa sida loola tacaamuli lahaa buu rabbi kaga hadlayaa oo alla wuxuu leeyahay khud ilcafwa khud qaado alcafwa cafiska qaado akhlaaqda dadka cafiska cafiska ka qaado waamur far bilcurfi shayga macruufkaa far shareecada lagu yaqaano curfiga dadkana inuu wanaagsan yahay lagu yaqaano wa acrid ka jeeso cani iljaahiliina kuwa jaahiliintana ka jeeso oo yacni markaa kuwaa ka leexo meeshaa marka xadiid marka waxaa jiro alxur bnu qays ninkii la ninkii la dhihi jiray yacni xuyeynat bnu xusnin ilfazaari ayaa wiil ou adeer u yahay xur bnu qays oo cumar uu dhaweey jiray oo nin qaari qaari ahaayo cilmi badnaayo dhallinyarana ahaa oo cumar marka weji ku lahaa agtiisa oo ragga cumar ou la tashada ahaa ayaa wuxuu ku yidhi ya bna akhi laka wajhun cinda hada alamiir amiirkan weji baad ku leedahaye iga soo idin dalab aan u gale waa usoo idin dalbay waa u galay markuu u galay buu wuxuu yidhi hiihi ya bna alkhadaab waa nin iska reebaadiyo oo ixtiraamka aan aqoonin dadka akhyaarta ah hii hiya bna alkhadaab kelmad marka canaan ah oo inuu qoonsanayo abuu ku bilaabay warkiisa markaa wuxuu yihi wallaahi maa tucdiina aljazla wax weynna ma siisid adig cumar marka waa xanaaqay oo wuxuu damcay inuu ku dhaco oo eedbiyo markaasaa xuru bnu qays baa marka wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin ina allaha tacaala qaala linabiyihi khudi alcafwa waamur bilcurfi waacrid cani iljaahiliina wahada min aljaahiliin cumar markii sidaas la yidhi kabacdi umaba jeesaninba wallaahi maa jaawazahaa cumaru xiina talaa hadihi alaaya xuru bnu qays markuu aayaddan akhriyey ma uu gacan ma qaadin wa kaana waqaafan cinda kitaabillahi ayuu cumar ahaa marka qofka jaahilka ah icraab iyo ka jeesashow leeyahay haddii marka laga jeestana marka waxaa laga badbaadaa shartiisa haddii aan laga jee jeesaninna shartiisaanba laga dhammaanaynin ama aan laga badbaadayninba ayb cafwis yani cafiska marka iyo waxaa soo gelaya iyo waacrid waacrid cani iljaahiliin yacni qofka ku caayinaadan la caytamin qofkii wax kaa gala inaad iska cafisid waxyaabahaas dhan baa soo gelaya waxaa ka mid a qofkii ku gooyo inaadan gooynin waa fara badan tahay waxyaabaha soo gelaya halkanna marka baqawi wou ku keenkeenay waxyaabaha waimaa yanzaqannaka waimaa haddii yanzaqannaka ou ku waswaasiyo min ashayطaani shayطaan xaggiisa nasqun waswaas ou ku waswaasiyo ama waimaa haddii yanzaqannaka ou markaa ku qunjiyo min ashayطaani shayطaan xaggiisa nasqun qunjin waswaasin ou shayطaanka ku taabto fastacid magangal billaahi alla magangal inahu alle samiicun mid maqlid badan waay caliimun ogaal badan shayaaiin linsi waxaa looga badbaadaa in loo ixsaan falo shayaaiin ljinnina see looga badbaadaa isticaada billaah in ilaahay laga hoos galo waayo ayagu ma arkaysa inahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xaysu laa tarawnahum marka inaad dikriga hayso isticaado la timaado rabbi aad rabbi magan geshid waxyaabaha baad uga hor imaanaysaa adkaarta ma'huurka subaxdii iyo galabtii iyo munaasabaadka adkaarta la akriyo iyo wadaa'iftaas inaad marka ku nooshahay yaad uga badbaadaysaa ugana koraysaa labadii marka halkaas waa lagu sheegay fii suurati fusiladna tanoo kale sidaanoo kale rabbi uga hadlayo idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim wma yulaqaaha ila aladiina sabaruu wmaa yulaqaaha ila duu xadin cadiim maxaa lagu xijiyey waimaa yanzaqanaka min ashayطaani nasqun fastacid biاllahi inahu huwa الsamiicu اlcaliim kaasna marka alixsaanu ilayhi midkaana alisticaadaةu biاllah labadaas marka in lagu aada loogu dadaalo ibnu اlqayim kitaabkan badaa'ic اlfawaa'idka baxdi dheer oo tafsiirka mucawidateynka uu ka qoray ayuu wuxuu kusoo qaaday xaasidka waxyaabaha ama isha wax xasdayso ama xaasidka waxyaabaha looga hortago markuu ka hadlaaye wax badan buu sheegay waxaa ku jirtay alixsaanu ilayhi in loo ixsaan falaba asaga shartiisaad iskaga jeedinaysaa marka maalkaaga marka bani aadamka shartooda waa la yskaga jeediyaa nafta yacni adiga diinkaaga iyo waqtigaaga iyo naftaada muhiimka ah maalka marka maalkaaga inaad isaga sii jeedisid bani aadamka sharta badan kan sha yacni jinnigana isagada waxaa weeyaan inaad ilaahay mar walba aad ku xiran tahay yaad uga hor imaanaya axwaasha shaydaankuna waa badataa meesha dikrigu ku yaraado iyo tawxiidka waa ku badataa axwaasha raxmaaniyada ana waxay ku badataa meesha towxiidka iyo dikriga ilaahay uu ka nool yahay ina aladiina ataqow idaa masahum daa'ifun min ashayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun ina aladiina kuwa itaqow cabsaday oo rabbi ka dhowrsaday oo ilaahay ka cabsaday idaa haddii masahum ou taabto daa'ifun ku wareegayo kaas oo min ashayطaani shaydaan ka ahaaday xaggiisa tadakaruu way xusuustaan yani rabbi bay soo xusuustaan way towbad keenaan fa idaa hum waa iyagoo mubsiruuna arkaayo marka meesha laga galay iyo xalkeeda waaba iyagoo u jeeda waikhwaanuhum waikhwaanu shayaadiini shayaadiinta walaalahoodna yamuduuna way taagayaan shayaadiintuhum kuwaa walaalaha la abay waxay ku taagayaan oy ku siyaadinayaan filgayi baadida dhexdeeda uma markaa dabadeed laa yuqsiruuna gaabsan maayaan ka gaabsan maayaan xumaantii iyo shartii ma kasoo gaabsanayaan labadan aayadoodna waa labada xaaladood marka qofka waswaas shaydaan uu ku imaado ee macaasi iyo wax lamida qofka ay ka dhacdo sida ay dadka u dhaqmaan waay ina aladiina kuwa itaqow alla ka ka cabsaday idaa haddii masahum ou taabto daa'ifunna waa la akriyey dayfunna waa la akriyey waqiila marka waxaa la yihi daa'ifun iyo dayfun waa luqataani waa hal macno maa yatuufu bihi wayaduuru waxaana laga wadaa waxa qofka ku dul wareego abu camar iyo kisaa-i iyo ibnu kathiir baa dayfun akhriyeen ayaga dayfun bay akhriyeen marka dayfun laba macnoba waa laga macnayn karaa tan hore macnaheedoo kale daaif ama dayfun in masder laga laqbeeyo oo sida marka yacni meytun iyo yani dayfun yacni in masder laga laqbeeyo meytun maaha yaana ku kahin marka macnuhu wuxuu noqonayaa ina aladiina ataqow idaa haddii masahum ou taabto dayfun taabasho haddii markaa uu taabto dayfun yacni wareegid wareegid hadday taabato wareegitaan waa masder marka macno ahaanta dayfun bimacnaa daa'ifunna waa sida ka fududoo laguba macneey lagu macneyn karo oo markaas waxaa la leeyahay marka dayfun waa isim oo markaa min yacni meytun iyo meyitun oo kale waa dayfun iyo dayifun marka dayfun daa'ifun ay la macno noqoneen markaas ina aladiina ataqow idaa haddii masahum ou taabto daa'ifun ku wareegayo kaasoo min ashaydaani shaydaan xaggiisa ka ahaaday tadakaruu way xusuusanayaan allay xusuusanayaan cadamada allay xusuusanayaan ayb ay carafu way aqoonsanayaan meesha looga yimid rabbi buu xusuusanayaa caradii waa daminayaa mujaahid wuxuu yidhi waa qofka intuu dembi ku hamiyo ilaahay xusuusto oo dembiga ka tago fii suurati aali cimraan waxaan kusoo marnay waladiina idaa facaluu faaxishatan ow dalamuu anfusahum dakaruu llaha faاstagfaruu lidunuubihim faidaa hum waa iyagoo mubsiruuna arkaayaan marka ay yubsiruuna mawaaqica khataayaahum gafafyaalkooda meesha ay ku dhacday ayay aqoonsanayaan bitadakuri watafakuri bay ku aqoonsanayaan mar haddaad gafkaaga iyo meesha lagaaga yimid fahamtana xalkaaga waa dhow yahay markaadan ogeynna waa ka xalkaagu aada buu u fog yahay oo qaflaa qofka markaa hayso waikhwaanuhum waikhwaanu shayaaiini shayaadiinta walaalahood damiirka marka shayaadiintaa loo celina yamuduuna way ku taagayaan hum iyaga filgayi baadida dhexdeeday ku taagayaan baadiday ku siyaadinayaan markay baadi ku dhacaan waa ku madax taagayaan waa iskaga sii soconayaan uma markaa dabadeed laa yuqsiruuna maka ma gaabsanayaan ay laa yakufuuna ma ka joogayaan xumaantii ayb kuwa insigana marka ma ka gaabsanayaan xumaanta ay sameynayaan shayaadiintii jinnigana ma ka joogayaan kuwan inay dhuminayaan ayagana ibnu cabaas saasaa laga weriyey waidaa lam ta'tihim biaayatin qaaluu lowla jtabaytaha waidaa haddii lam ta'tihim aadan ula imaanin iyaga biaayatin aayad mucjizo qaaluu waxay dhahayaan lowla jtabaytahaa hal lajtabaytahaa maad dooratid maad la timaadidoo abuuratid aayad qul waxaa tiraa inamaa wax kale maahane atabicu waxaan raacayaa maa aladii kii waxaa la waxyoonaayo ilaya aniga xaggayga intii ka alla ii waxyoonayaan raacayaa min rabbi xagga rabbigay la igaga waxyoonaayo haadaakani basaa'iru weeyaan yacni waxyaabo wax lagu arko basaa'ir basaa'irtao min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay wahudan hanuun waayo waraxmatu naxariis waayo liqowmin buu u yahay yuuminuuna rumaynayaan markay mucjizo aadan ula imaanin waxay ku dhahayaan maad mucjizo keentid waidaa haddii lam taatihim aadan ula imaanin biaayatin mucjizo aayad qaaluu waxay dhahayaan low lajtabaytahaa hal lajtabaytahaa ay hal laf tacaltahaa maad la maa samaysatid aayad ama mucjizo maad la timaadid ayay dhahayaan lowlaadan marka bimacnaa hallaa waay hal lajtamactahaa hal lastafaytahaa hal lakhtaractahaa intaba waa lagu macneeyaa marka min qibali nafsika maa kala timaadid nebiga asaga maa kala imaan kara marka wamaa kaana lanaa an naatiyakum bisulطaanin ilaa biidni illaahi taas marka cajzi miyaa nebiga maa lagu cajzi gelinayaa waxa qul waxaa tiraa inamaa wax kale ma ahna atabicu aniga waxaan raacayaa maa aladii kii yuuxaa ilaya aniga la ii waxyoonayo min rabbii xagga rabbigay xaal uu ka ahaaday ama min rabbii xagga rabbigay la iiga waxyoonayo haadaa kani basaa'iru waaye basaa'iru ay xujajun waa xujaj wax lagu arko jamcu basiiratin basaa'irta oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay iyo wahudan hanuun iyo waraxmatun naxariis liqowmin qolo yu'minuuna rumaynayaana u yihiin waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu lacallakum turxamuun waidaa haddii quri'a la aqrinayo alqur'aanu qur-aanka haddii la aqrinaayo fastamicuu dhegeysta dhegeysta lahu yani liajlihi qur-aanka dartiis u dhegeysta waansituu dheg raariciya lacallakum turxamuuna likay turxamuu si la idinkugu naxariisto sabanusuulka aayaddan marka way isku khilaafeen jamaaca min alculamaa waxay yidhaahdeen waxay kusoo degtay ilaa annahaa fi lqiraa'ati fi salaa qiraa'ada salaada dhexdeeda lagu akrinayay kusoo degtay abuu hureyra waxaa laga wariyey kaanuu yatakalamuuna fi salaati bixawaa'ijihim salaada dhexdeeda waagii hore waa ku hadli jireen danahooday uga hadli jireen fa umiruu bisukuuti inay aamusaana la faray walistimaaci inay dhegeystaan ilaa qiraa'ati lqur'aan wa qaala qowmun qolo waxay yidhaahdeen culimada kamida nasalat fii tarki ljahri bilqiraa'ati khalfa alimaam aayadda waxay kusoo degtay salaada jahrigaa imaamka gadaashiisa in la akriyo oo maamuumku uu akriyo inuu ka tago ayay aayaddan ku timi oo imaam gadaashiisa markuu qur-aan akrinayo dhegeysta adinka waxbaa akrinina laakiin marka waxba lagama raba miya yani xataa alfaatixa ma akrinaayo miya aayaddani waxay sheegaysaa imaamku hadduu qur-aan akrinaayo dhegeysta sidaasay aayaddu tilmaameysaa tarku ljahri bilqiraa'ati khalfa alimaamna waxaa la diiday oo laga tegaya waxay tahay maamuumku inuu kor u qaado qiraa'adiisa waayo rasuulka sal ll ly slam isagoo qiraa'o akrinaayo qiraa'o ku jiro ayaa wuxuu maqlay qof qiraa'adiis ayuu maqlay gadaashiisa ku dukanayo markaasuu wuxuu yidhi markuu salaada ka baxa qad caraftu ana axada qad khaalajaniiha waan ogaaday buu yidhi inuu qof iga jiid jiidanayo oo qiraa'ada igu haysto marka rasuulku marka qofkaa wuxuu maqlay qiraa'adiisa wuxuu ka celinaa marka inuu kor u qaado waayo waxa la diidaya waxba ha akrinin maaha aayaddu marka marka imaamku uu wax akrinaayo idinka jahriga ka taga ha kor kor ha u qaadinina maxaase la dhegeysanaa maxaa marka qofka imaamku maamuumka uu akrinaa maamuumka faatixada waa laga rabaa mar walba uu akrinaa waayo xadiidkii cubaada wuxuu ahaa laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab qofaan salaa yani faatixa akrinin salaadi uma sugnaan xadiid kale nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi salaad kastoon faatixada lagu akrinin fahiya khidaajun fahiya khidaajun fahiya khidaaj waa naaqis waa naaqis waa naaqis riwaayo xadiid kale wuxuu leeyahay wuxuu ka reebay nebiga gadaashiisa in wax lagu akriyo ilaa bifaatixati alkitaab faatixada marka laga reebo marka faatixada nusuus gooni baa kusoo aroortay waad akrinaysaa markaad faatixada dhammayso wax kale ma akrinaysa imaamka unbaad dhegeysanay markaas faatixada wixii aan ka ahayn imaamka inaad dhegeysatid faatixada lafteeda markaad akrinaysana inaad kor u qaadda maaha naftaada maqashii bis dadka qaar kor bay u qaadayaan waa ku waswaasinayaan dadka yacni masaajidka dhib may usoo aadeen lagama celi karo markaad tiraahdo warsaan kuuma fiicnana wuxuu leeyahay ma shakiya gelaya aniga inaan ismaqashiyaan rabaa yani dadkiiba u dhibayaa marka kaasoo kale inuu guriga isaga tukadayba noqonayna waayo ninka basasha soo cunay iyo haddii salaada loo diiday ninkan ummadda dhibaaya maxaad malaynaya haddaad jiran tahay gurigaaga joog jiro waayo waxaasoo kale haddii aadan jiranaynood caafimaad qabtana waa ismaqashii kartaas yani faatixada adoon qofka kugu dhegan aadan dhibin masaajidka marka ummadaa ku kugula tukanayso taas inaad dhaafto aayadda marka hadday sidaa kusoo degtana waa ka abu hurayra laftiisa marka waa tii markii ninkii waa kii yidhi sidaan yeelaa inii akuunu axyaanan waraa alimaam imaam gadaashiisaan mararka qaar ku dukadaa maxaan sameeyaa buu yidhi markaasuu iqra'haa yaa farisiyu fii nafsika iqra'haa yaa farisiyu fii nafsika naftaada ku akri oo hoos u akriso marayada faatixada nusuus badan bay leedahay wixii ka soo haray ma la akrinayo haddaad maamuum tahay waa dhegeysanay salaada jahriga amaa xadiidka muslim ku jiro ee waidaa qara'a fa ansituu dhahayo hadduu sugnaado lafdigaas ay u sugnaado yani ziyaadada ay sugnaato waxaa lagu xambaarayaa wixii aan faatixada ahayn wixii faatixada ka soo haray iska dhegeyso ha akrinin ama waidaa qara'a fa ansituu lafteeda ayaa waxayba tahay xarafkaasi inuu yahay ziyaada shuduud oo ku jiro sida culummada qaar dhaheen waxaa kaloo laga qaadanaa meesha qur-aanka marka la akrinayo in loo dheg raariciyo si loo fahmo loogu tadaburo oo aan la qaylinin la hadlin yani la dhegeysto waayo kalaam allah la akrinayaa kalaamka allana dhegeysi iyo fahm iyo tadabur buu rabaa ayb meelaha marka dadku ay ku shaqaysanayaanna in qur-aanka laga shido oo dadkii ay laasim un hadlayaan oo danahooda ka hadlayaan in lagu dhiba maaha iyadan haddaa adigu dhegaysanaysid dhagahaaga gasho aday la socbis dadka ha ku dhibin goobaha shaqada oo kale dad ka daarayaad arkee qur-aanka meeshii dhammaan hugun iyo qaylaa ka socotay laa axad dhegaysanaa ma jiro markaasoo kale de qofku inuu isaga intuu fiilo ku tallaasho dhagaha gashtou ku dhagaysto waay aduu isaga rabo dadka uunan ku dambaajinin wadkur rabaka fii nafsika tadaruca wakiifata waduuna aljahri min alqowli bilguduwi waalaaasaali walaa takun min algaafiliin qur-aankii markii laga hadlay dikrigii baa halkan haddana rabbi uu ka hadlayaa wadkur xus rabbaka rabbigaa xus fii nafsika nafsadaada dhexdeeda ku xus qalbigaaga ku xus ilaahay tadarucan liajli tadarucin isdullayn darteedna u xus wakiifatan waa cabsi darteedna u xus waduuna aljahri wa mutakaliman xaal aad tahay adigoo xusa yacni ku hadlaayo kalaaman hadal adigoo ku hadlayo hadalka oo duuna aljahri kor u qaadid ka hooseeyo min alqowli warka kor loo qaado hadalka bilguduwi aroortii xus iyo wal aasaali galabkii walaa takun ha ahaanin min alghaafiliina kuwa dhoohan oo aan ilaahayba xusin ha ahaanin kuwaas dikriga markaa de dacwadiibuu xoojinayaa qofkiibuu xoojinayaa maciyada ilaahay baa lagu hela fawaa'id fara badan buu leeyahay kitaabul adkaarka alimaamu nawowina aan kusoo marnay oon yacnii alimaam ibnu lqayimna alwaabilu sayibka oo wax badan uga hadlay fawaa'idda dikriga wadkur xus rabbaka rabbigaa sheeg sheeg oo xus fii nafsika nafsadaada dhexdeeda ku xus qalbiga ilaahay ka xus dikriga marka kan qalbiga ugu muhiimsan isagaana asal ah waayo dikrigu xaalaad buu leeyahay xaaladda ugu kaamilsan waxay tahay marka qalbiga iyo afka iyo jawaarixdu isla socdaan markaasuu ugu kaamilsan yahay haddii afka in laga xuso qalbigana qofka uu ka maqan yahay iyo inuu qalbiga ilaahay ka xusuusnaado afka uunan ka xusin labadaas tee fadli badan qalbigaa fadli waayo qalbiga marka ilaahay laga xusaayo qofka macsida waa ka dheeraanay laakiin waxaa laga yaabaa isagoo afkana ka wardinayo qalbigiina wax kale inuu ku haysto waas waa dhacdaan laakiin qalbiga hadduu rabbi dikrigiisa ku mashquulsan yahay xubintii ugu muhiimsanayd marka waa dikrigay haysaa tadarucan iyo wakiifatanna waxaa fiican sida daahirka in mafcuulu liajlihi laga laqbeeyo tadarucan liajli tadarucin wakiifatan liajli khiifatin ama in xaalo laga dhiga maadaama masder munakara ay yihiin xaalo waa laga laqbeyn karaa mutadarican xaal aad tahay adoo isbihinbihinayo wakiifatan xaal aad tahay wakhaa'ifan ku cabsanaya adigoo xaal aad tahay wa duuna aljahri wa mutakaliman xaal aad tahay ku hadlayo kalaaman hadal ku hadlaayo hadalka oo duuna aljahri marka wa duuna aljahri icraabteeda ogow iska feeri waxaa laga waxaa laga laqbeynayaa duunadani nacti nactigaasina marka ma xaalo macmuulkeeda laga nactiyeyna wa mutakaliman oo xaalo ah ku hadlaya xaal aad tahay kalaaman ku hadlaayo kalaamka oo duunaljahri kor u qaadis ka yar kor u qaadid ka yar sida ugu fiican saas waaye abulbaqaa alcukburi isaga si kale u icraabay oo wuxuu yidhi wa duuna aljahri ay wa muqtasidan adoo dhexdhexaysanayo ayb tan horaasa ka fiican min alqowli hadalka lala jahro bilguduwi aroortii xus waxaa lagu tacallujinaa wadkur iyo wal aasaali galabkii xus walaa takun ha ahaanin min alghaafiliina kuwa ilaahay halmaansan ha noqonin qofka marka dee dikriga hadduu rabbi hilmaamo qof wuxuu noqonayaa meyit oo dhintay meyitulqalbi waay mathalu ladii yadkuru rabbahu waladii laa yadkuruhu mathalu lxayi waalmeyit qofka ilaahay xusaaya ee kaan ilaahay xusaynin wax dhintay iyo wax noolay isu yihiin marka qalbigu si uu u noolaado ilaahay hala xuso oo adkaarta subaxdii iyo kuwa galabkii iyo kuwa kale munaasabaadka ku imaado iyo jiif kuwa jiifka iyo musqusha marka galaya iyo markuu ka baxaayo iyo wardiga qur-aanka iyo salaadaha rawaatibta iyo yacni wardiga wardiy wardigaas oo dhan qofku inuu wardi uu leeyahay marka raatib u ah ina aladiina kuwa cinda rabbika rabbigaa agtiisa ah malaa'igtii waaye laa yastakbiruuna ka santaagi maayaan can cibaadatihi rabbi cibaadadiisa ka santaagi maayaan wayusabbixuuna way hufayaan hu alla ayay hufayaan walahu walilaahi alla unbayna yasjuduuna u sujuudayaan waxaa la leeyahay marka bani aadamow adiga haddaad diiday inaad rabbi caabuddo malaaigba malaa'ig adiga kaa awood badan oo khalqigooda u kaa khilqadooda ay kaa weyn tahay yaa rabbi caabudayso ilaahay marka adiga cibaadadaada wax ka ad kaga cibaado la-aantaada waxba ka nuqsaamin maysid ayb walahu man fi الsamaawaati wاlardi waman cindahu laa yastakbiruuna can cibaadatihi walaa yastaxsiruun yusabixuuna اleyla wالnahaara laa yafturuun wax ilaahay u tasbiixsada ma waysana alle oo malaa'igtaas tirada badan ayaa ilaahay u tasbiixsanaysa haddaa adiga diiday adigay marka wanaag kuu tahay la imaa waayo marka cibaadadii ina aladiina kuwa cinda rabbika rabbigaa agtiisa ah waa malaa'igtii laa yastakbiruuna ka santaagi maayaan can cibaadatihi alle cibaadadiisa ka santaagi maayaan wayusabbixuuna way hufayaan hu alle ayay hufayaan oo nuqsaan iyo ceeb ayay ka hufayaan wlahu walilaahi alla unbay yasjuduuna u sujuudayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamadi waaalihi waasxaabih